maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakaraan raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo saakay qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya weerar lagu qaaday hooyga guddoomiyaha magaalada borama ee gobolka odal ee maamulka somalilan sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka hadlay khilaafkii ka dhashay doorashadii dhuusamareeb iyo khilaafkii sababay inay la dagaalamaan dowladda federaalka soomaaliya xaalad deganaansha oo laga dareemayo deegaano dhammaan ay ku dagaalameen laba maleeshiyo beeleed oo ka tirsanaa gobolka sanaag ee maamulka somalilan guddiga digay khatarta ka dhalan karta cudurka koronafirus inuu ku sii faafo dhammaan dalka qodobadaasi wixuunu ku soo korray intaa war ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal ee gar u diyaargarooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibayaal waa subax isniin ah taariikhdana ku beegan tahay labaatanka bisha afraad abriil laba kun labaatanka intaasi aad maqasheen waxa ay qodobada uga door koronaa warka subaxnimo maantan waxaa idin warami doono anigoo ah miya sharaaf karaama iminkii haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan faahfaahiino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar lagu qaaday hoyga guddoomiyaha magaalada burama ee gobolka odal ee maamulka somalilan waryaheena haashim cumar xasan ayaa inoo faahfaahinaya rag hubaysan oo aan weli la garan ayaa la sheegay in xalay saqdii dhexe ay weerar ku soo qaadeen hooga guddoomiyaha magaalada booram ee xarunta gobolka oodal saleebaan xasan xaddi weerarka kadib ayaa waxaa la sheegay inuu dagaal kooban dhex maray ilaalada guriga guddoomiyaha iyo raggii soo weeraray walow sida la sheegana aysan ka dhalan khasaare nafeed goobjoogayaal ayaa waxa ay raadiyo cadaada u sheegeen in weerarkaasi uu burbur ka soo gaaray meelaha qaar ee hoyga guddoomiyaha magaalada boorama ayna ku dhacday rasaastii ay soo rideen maleeshiyaadkii soo weeraray laamaha ammaanka somalilan ee magaalada boorama kama hadlin weerarka lagu qaaday hoyga guddoomiyaha magaalada boorama waxaana lagu warramayaa in saaka xaaladda magaalada ay tahay mid deggan
aad baad u mahadsan tahay haashim sheekh maxamed shaakir cali xasano ayaa ka hadlay khilaafkii ka dhashay doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee khilaafkii sababay inay la dagaalamaan dowladda federaalka soomaaliya sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha ahlusunna ee deegaanada galmudug ayaa ka hadlay khilaafkii ka dhashay doorashadii dhuusamareeb iyo khilaafkii sababay inay la dagaalamaan dowladda federaalka soomaaliya sheekh shaakir oo la hadlay idaacadda v o a-da ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya uu markii hore sheegay inuu halkaasi u joogo sidii arrimaha soomaaliya ugala hadli lahaa xubnaha beesha caalamka ee taageera soomaaliya iyo jaaliyadda galmudug ee ku sugan magaalada nairobi ee dalkaasi kenya waxa uu sheegay mar wax laga weydiiyey khilaafkii soo kala dhexgalay dowladda soomaaliya ee sababay inay dhuusamareeb ka soo tagaan waxa uuna sheegay in ayagu ay doonayeen inay dhisaan maamul loo dhan yahay hase yeeshee dowladda federaalka soomaaliya ee ka baxday sidoo kale waxa uu sheegay in markii dowladda la wareegtay deegaanada galmudug ay guul arrintaasi u arkeen xarakada al-shabaab islamarkaana lagu arkay meele horay u tegi karin dadka qaarna ay bilaabeen inay ka qaadaan lacag fara badan sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyn sheekh maxamed shaakir cali xasan waxa uu sheegay in ayagu ay yihiin kuwa mar walba tanaasula ayna jecel yihiin in la dhiso galmudug mid ah taasina loo baahan yahay inay ogolaato dowladda federaalka soomaaliya hoggaanka ugu sarreeya ahlusunna wal-jamiica ayaa dagaal looga saaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug kadib markii ay ka soo horjeesteen doorashadii u ka soo baxay madaxweynaha hadda xilka haya ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor hase yeeshee ay weli sheegeen in mar uun ay ku soo laaban doonaan deegaanada uu ka aramiyo maamulka galmudug xaalad deganaanshaha ah ayaa laga dareemayaa deegaanadii lagu dagaalamay ee ka tirsanaa gobolka sanaag ee maamulka somalilan waxaa saakay xaalad deganaanshaha laga dareemayaa deegaanka fadhigaab oo ka tirsan gobolka sanaag halkaasi oo shalay dagaal geystay khasaare dhimashiyo dhaawac isugu jira uu ka dhacay dagaalka u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku guriyootay laba ruux halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ah labada maleeshiya beeleed ee dagaalamay goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in saakay ay dareemayaan xaalad deganaansho ah hase yeeshee weli cabsi dareemayaan maadaama ay isku hor fadhiyaan labada maleeshiya beeleed ee dagaalamay mar kastana la fili karo inuu dagaal ka dhaco halkaasi madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa labada maleeshiya beeleed waxaa ugu baaqay inay dagaal ka joojiyaan islamarkaana wax walba ay miiska wadahadalka ku dhammeeyaan tuulooyinka hoostaga degmada calaf weyne ee gobolka sanaag ayaa waxaa ku soo laalaabtay dagaal beeleedyada iyadoo somalilan ay ku guuldareysatay inay heshiis buuxda ay kala dhex dhigto maleeshiyaadka mar walba ku dagaalama deegaanada maamulkaasi somalilan guddiga la tacaalidda cudurka halista ah ee coronavirus ayaa ka digay saameynta ka dhalan karta inuu kusii faafo cudurkani dhammaan dalka talabixiyaha caafimaadka ee covid sagaal iyo toban ditore maxamed cali fuuje oo xalay ka warbixiyey dadaalada ay wadaan guddiga qaranka ee ka hortaga covid sagaal iyo toban ayaa bulshada soomaaliyeed uga digay khatarta iyo saameynta ay yeelan karto in bukaanada ay qarsadaan cudurkani halista badan ee laayaanka ah doctor maxamed cali fuuje waxa uu sheegay in guddiga bixiyeen dadaallo guulaystay si habsami lehna u socdaan howlaha xarumaha caafimaadka ee loo diyaarshay in dadka lagu baaro kuwa bukaanada ahna lagu daweeyo iyo xarunta xiriirka covid sagaal iyo toban ee bulshada lagula socodsiinayo tulooyinka ay u baahan yihiin sidoo kalena lagu gurmado dadka u baahan gurmadka degdega ah dhakhtarka ayaa ku calaaliya in dadaalladaasi oo dhan sababta loo bixinayo ee tahay in kor loogu qaado heerka badqabka bulshada hase yeeshee haddii ay dadku qarsadaan cudurkani halista badan ee coronavirus aysan tegin goobaha lagu baaro oo aysan raadsanin talooyin caafimaad ay keenayso in cudurkani uu ku sii faafo bulshada dhexdeeda oo dhibaato u gaarsiiyo dad badan oo la badbaadin kari lahaa talibixiyaha caafimaadka ee covid ayaa ku taliyey in qof kasta oo iskaga shakiyo cudurkani safmareenka ah ee coronavirus oo la xiriiro xarunta xiriirka covid lanala raaco talooyinka la siinayo si guud looga gaaro dadaalada nafbadbaadinta ee lagu doonayo inay daryeel buuxda ku helaan dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan dhegaystayaal waxaa jeclahay inaa intaasi ku soo afmeero warkii subaxnimaad kala soctay rediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartisa warka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinayay anigoo ah may ashraaf karaama waxaana ii farsameynayay saaxiibkayga haashim cumar xasan warkan warkiisa xiga sidaasiyo nabadiino